munaasabada wareejinta qalabkan ayaa waxaa si wadajira uga qayb galay maamulka isbitaalka mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaana qalabkan soo gaarsiiyey wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qalabkan caafimaad ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo adeegyada caafimaad ee isbitaalka si sare loogu qaado tayada daryeelka bukaanada iyo guud ahaan adeegyada caafimaad ee degmada iyo gobolka shabeellada hoose oo baahi dhanka caafimaadka ahi ay ka jirto munaasabada lagu wareejinayay qalabkan waxaa ka hadlay maamulka isbitaalka iyo kan degmada marka waxa ay sheegeen in qalabkan baahi weyn loo qabay iyaga oo sidoo kalena xusay in ay jirto baahi ku aadan in shaqaalaha isbitaalka loo tababaro qalabkan waxa ay sheegeen inay u baahan yihiin in adeegyo caafimaad oo dheeriya laga fuliyo halkaasi waxaan joognaa isbitaalka gobolka ee marka dhexdiisa waxaa la keenay oo maaragtay isbitaalka loo keenay qalab shaybaar oo mashiinno badana qalabkaas runtii waxaan maaragtay mahaddeeda iskale wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed maxaan ku yidhahdaa w h o iyo hay-adda maaragtay ayuub oo iyaduna maaragtay isbitaalka maaragtay gobolka gacanta ku haysa maxay ahayde waad aragtaan qalabka hadda maanta la keenay runtii waa qalab maanta aad iyo aad isbitaalka ugu baahnaa oo dhinaca shaybaarka maxaan ku yidhaahdaa qalabada qalabka loo aado xamar weeyaan qalabkanu sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaan kaga kaaftoonno baahi badan oo maaragtay ka jirtay oo xamar loo aadi jiray inaan haddii ilaa yidhahdaa kaga kaaftoonno waxaan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose maanta cisbitaalka waxaa idinku hayna qalab ool afdem wax lagu baarayo in ummadaan jeelka jeel la gaarsii la rabo la rabo waaye in dadkaas wax loogu qabto la rabo waaye in meel iskaga xafido lagu haayin anaga waalidka aan la yidhahdeen wax ma tarto buuqan badan uu alaabtan ku imaanaya wuxuu ku imaaday maalintii ofdiga oo guddoomiyaha gobolka uu imaanayay dalabkii la bixiyo ahaa taasoo buuqaas uu ku imaaday in istaalkan uu shaqaynayn oo daawo ay yaalan oo qalab caafimaad u yaalan oo qof maanta lagu baadi karin oo istaalkii gobolka uu yahay taasay ku imaaday in maanta inaa intaan oo alaab oo qalab caafimaad oo shaybaar dhammaystiran ah helno haddana insha allah intaa in ka badan istaalka uu u baahan yahay istaal maadaama istaalka gobolka uu yahay gobolka shabeellahaas uu yahay dad badan maanta ay ku tiirsiyiin haddana ay si lamid ah maanta dhaqaatiirta lacag ay qaadeen maanta dadka shaqa oo oo magaalada joogay qofka bukaanka imaada lacag loogu qaado oo saas mushaarkooda loogu siiyo waxaa mar koowaad iyo mar labaad mar saxaad codsanayna horta qalabka iyo iyo iyo iyo maxaa lahay madaxweyne cabdicasiis iyo guddoomiyaha gobolkaba in shaqaalaha volontiirka oo shan sano sideed sano ku shaqaynayaan iyo dhaqaatiirta ku shaqaynayaan in volontiirkan maxaa lahay si un loogu dhahmo si wax loo heli karo oo dadkan maadaama dhaqaatiirtan ay jooga ay joogaan laakiin mushaar aan qaadan oo bulshadii oo magaalada joogtay maxaa lahay oo maxaa lahay wixii laga qaado oo rooti laga qaado oo oo la siiyo maxaa lahay mushaar ha u qaataan horta lambar kow in salaro loo hero dadkan dhaqaatiirta hadda qof kale hadii la keeno laho maanta oo qalabkan yaqaana dhaqaalo u baahanya asagan kii ka horeeyo agaasimihii lacag ma qaato doktorkii lacag ma qaato shaqaalihii istaa ka shaqaynaya kul frontier ku shaqeeyaan horta kuwa waxaarna annaga hay-adda ayuub iyo maxaalaha iyo wasaaradda caafimaadka iyo iyo madaxweyne cabdicasiisbu waxaa qaayldhaan buuxa u dirayna annaga dadkan istaalka jooga xuquuqay leeyihiin in un wax un loo helo qalabkan ay soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed isbitaalka degmada marka ayaa waxaa se kaashaday wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed iyo hay-adda qaramada midoobay ee i o m